نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواترات وكثرة وإن لقي يندر فيما به تحصيله لا يحضر عدل الرواية الذي قد أوجب هو الذي من بعد هذا يجلب والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأقل بالصغائر وما أبيح وفي العيان يقدح في مروءة الإنسان وذو أنوثة وعبد والعدى وذو قرابة خلاف الشهداء ولا صغيرة مع الإصرار المبدل الثقات بالأخبار فدع لمن جهيل مطلقا ومن في عينه يجال أو فيما بطن ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل الحليم أيضا ثاوي وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جراح أعلى عددا وغيره كهوى بدون مين وقيل بالترجيح في القسمين كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه هو تحدد وقال بالعداد ذو الدراية في جهة شهيد لا الرواية wadaalika kaas la soo sheegay ka khulfii khilaafidiisuu la mid yahay liakari ruwaati ruwaadda badankooda uu khilaafo iyo wa khulfii khilaafidiisa lilmutawaatiraati adiladii mutawaatiraadka aheed uu khilaafo ka khulfii wadaalika kaas la soo sheegay kaas hore oo la soo sheegay oo ah qofka xadiidka qayrkiis tasaahul ku sameeya laakiin xadiidka ilaaliya inaan khabarkiisa la radinayn qofka cajamigaana xadiidkiisa inaan la radinayn midka nasabkiisa la oqoon waayey laakiin asaga la yaqaano cadligaana inaan xadiidkiisa la radinayn marka wadaalika kaasoo kale ka khulfi waa khilaafidiisa liakari ruwaati uu khilaafo haddii uu khilaafo akaru ruwaad akaru ruwaad oo xadiid aysan akaru ruwaad soo warinu soo warina hal maado waa inaad dareentaa xadiid haddii ruwaad badan uu raawigu la wariyo ruwaadda badanna marar badan uu khilaafo waa calaamad tusayda dabdigiis inuu liito diidkiisa lama wada turo laakiin waa qariino cad oo tusayda qofkaas dabdigiis inuu hooseeyo mar haddii xadiidkii uu ruwaadda kale la wariyo hadba uu ku khilaafo sida badan ruwaadda iqaadda waxyaalaha ugu xooga badan ee raawiga dabdigiisa iyo cadamu dabdigiisa ama khifatu dabdigiisa lagu kala saarana taasa ugu horey haddii mar kastoo uu ruwaadda iqaadda la wariyo uu waafaqayo dabdigii tusayda mar kastuu ruwaada iqaada la wariyo haddii la arko isagoo in badan khilaafayana dabdi la-aan amase dabdi khafiifuu tusaa laakiin masaladan laga hadlaa waxay tahay wuxuu warinaya xadiid aysan warin ruwaadda aysan sheegin sida badan wax kaloo wariyey aan yaryihin uu sheega sanad aan la oqoonu badana mararka gabal sheega taasu dacni ma keenayd ma keenayd wadaalika kaasu ka khulfii khilaafidiisaoo kale wey liakari ruwaat uu khilaafo arrintaasu ma burinayda riwaayaddiisa waana la aqbala dusiisa kaleeto uu u yahay cadli iqaah dusiisa kale iqa u yahay ma dilado waa dhici karta inuu daalacdo waxaysan daalacan iyo wa khulfii khilaafidiisa lilmutawaatiraati uu khilaafo macnaha wuxuu soo warinaa xadiid mutawaatir khilaafaya xadiid mutawaatir khilaafii soo warina markaas baabu tarjiixa la gelaaho haddii kiisu adilo kaloo qawiido u weydo mutawaatirna uu khilaafay aanna la jamci karin taariikhna aan lahayn markaas kiisa in laga tagoy tegayda oo la kala rajaco ilaa kiisuna waa aaxaadkan kalena waa mutawaatire laakiin riwaayadiisa in laga wada tago ma keenid arrintaas inuu xadiid wariyey khilaafaya mutawaatir daliil uma ahan inaan wax laga wari karin wa karatin wa ka karatin waa badin oo kale wa in yandur naadur ba ha noqdo luqiyun la kulmid yandur naadur ha noqdo fii maa xadiidkii taxsiiluhu la soo xasilintiisa bihi ay fiihi waqtigaas dhexdiisa lagu soo xasiliyo laa yuqdaru aan la diidayn wa karatin wa ka karatin wadaalika kii aan soo sheegnay oo aan raawiga lagu ridinayn xadiidkiisa ka karatin badin weeye axaadiistu aad u badina axaadiis badanuu sheega axaadiis badan uu werine wa in luqiyun wa in yandur naadir ba ha noqdo luqiyun kulmitaanka uu la kulmo culummada xadiidka laga qaadanaa yandur naadir ha noqdo fii maa xadiidkii ayaan lagu ridinayn taxsiiluhu la soo xasilintiisa bihi waa bimacnaa fiihi ba'daasa bimacnaa fii ah bihi ay fiihi waqtigaas dhexdiisa la soo xasiliyo laa yuqdaru aan la diiday tana waxay tahay haddii raawigan axaadiis badan uu warinayo axaadiis badan uu warina la kulanka uu muxadisiinta la kulmana waa yari inta uu majaalista muxadisiinta cilmiga looga qaadaa yimaadaa waa yar xadiis tiro badanna waa daldala waxaa la leeyahay xadiidka uu sheegayo waktigaas uu la kulmay muxadisiinta ma lagu qaada karo haddii lagu qaada karo walow waxa weeyaan qof aad dabdigiisa u adagyaha baa qaatee waa la aqbala loogana dhigma cillo lagu ridiyo hadday mustaxiil tahay muddada uu la kulmay muxadisiintii in intaasoo xadiisa lagu taxamulana dhammaan wax uu wariyey waa la futuura sababtoo ah mar hadday mustaxiil tahay waxaa muxaqaq ah qayb ka midu inay beenta qaybtiina maka naqaan anagu qaybtiina ma naqaan dhammaan waa la wada tuura marka marka waa meeshuu ku leeyahay fii maa bihi taxsiiluhu laa yuxdar waxa laga aqbalaa waa xadiid in la soo xasiliyo waktigaas dhexdiisa aysan mamnuuc ahayn oo la soo xasili karo marka haba yaraada waktigu imaanayey ee haddii raawigan uu la kulanka uu muxadisiinta la kulma uu yaraa hadhowna axaadiis badan isagoo sheegaa la arko waxaa la leeyahay horta waktigaas intaasoo xadiid ma lagu soo xasili karay bis intaasaa la fiilina haddii lagu soo xasili karay alla u barakeeyey waa la aqbala haddaan lagu soo xasili karin waa la wada tuura ee la dhihma qaybaa saxa maxaa yaele qaybta lama yaqaan wa ka karatin dheh kaaf xarfujana usoo qadan wa karatin wa ka karatin waa badin oo kale waa goorma in yandur hadduu naadir noqdo luqiyun la kulmidda u muxadisiinta la kulmaa yandur hadduu naadir noqdo fii maa xadiida la aqbalaa taxsiilu la soo xasilintiisa bihi ay fiihi waqtigaas dhexdiisa la soo xasiliyo laa yuxdaru aan la diidayn xaraa kaleeto oo muxadisiintu ay wax ku dacniyaan waxaa ka mid a riwaayat lmuqili asaga dh dhowr xadiisuu warina han xadiis iyo toban xadiis wax yar uu warina arrintaas qaar ay yidhahdaan waa in lagu dacniyo sababtoo ah waxa weeye waxay tusaydaa inuusan ihtimaam iyo murugo ulahayn cilmiga cilmi barashada inuusan ihtimaam u lahayn inuusan ihtimaam u lahayn cilmi barashadana waxay daliil u tahay inuusan diintiisa ilaalinteeda ihtimaam u lahayn marka xoogaa nuuc qadxiyaha ku jira laakiin culummada sida muxaqiqiintu ay qabaan akarkuna ay mareen arrintaas ma lagu dacni karo xadi xadiid yarta ee intii uu soo wariyaa laga dhegaysanay cadlu riwaayati qofka riwaayad cadliga ku ah oo riwaayadda uu soo warinaayo cadliga ku ah oo waxa weeyaan cadaaladda ah cadlu riwaayati qofka oo raawiga ah oo cadliga ah alladii cadlu riwaayaha qad awjabuu ay waajibiyeen culummadu huwa aladii waa midka min bacdi haadaa beydkan ka gadaal yuujlabu la soo jiidi doono cadlu riwaayati macnaha raawi oo cadliga hadda loola jeeda cadlu riwaayati qofka riwaayadiisa cadliga ku ah macnaha waxaa loola jeedaa qof raawiya oo cadli ah cadlu riwaayati cadlu riwaayaha aladii cadlu riwaayaha qad awjabuu culummadu ay waajibiyeen culummadu waxay waajibiyeen qofka xadiid soo warina inuu cadliya marka la aqbala xadiidkiisa hadduusan cadli ahayn lama aqbala huwa cadlu riwaayuhu aladii waa midkii yujlabu la soo jiidaa min bacdi haadaa beydkan ka gadaan labada beydoo soo socota kuwa aan ku sheegi doono wey yujlabu wuxuu leeyahay labada beydoo soo socota isagu male wuxuu ka soo qaatay kitaab la yidhahda tuxfatu lxukaam tuxfatu lxukaam kitaab la yidhaah oo uu iska leeyahay ibnu caasim sheikhi la dhihi jiray uu ka soo qaatay yujlab waa kan ku le labada beydoo lasoo jiidi doono kitaabkaasuu ka soo jiitay tuxfatu lxukaam kitaab la yidhaah oo uu iska leeyahay abubakar muxamed ibnu muxamed ibnu caasim alandalusi almaliki shiikaas oo loo yaqaano caanka ku ah ibnu caasim shiikaas kitaabkiisu ka soo qaatay tuxfatu xukaamka ah marka labadan baydu ka soo qaatay waalcadlu cadligu man qof weeye yajtanibu ka fogaana alkabaa'ira dunuubta waaweyn wayataqi iskana ilaalina fi laqlabi sida badan asaqaa'ira dunuubta yaryar wamaa shayna iska ilaalina ubiixa la banneeyey walxaalna la banneeyey huwa shaygaasu fil ciyaani sida la arkayo yaqdaxu mid dhaawaca uu yahay fii muruu'ati linsaani qofka dadnimadiisa waalcadlu cadligu qofka cadliga ah man qof weeye yajtanibuu ka fogaana alkabaa'ira dunuubta waaweyn wayataqi iskana ilaalina filaqlabi sida badan asaqaa'ira kuwa yaryar wamaa shayna iska ilaalina saqaa'irta ku cada wamaa shayna iska ilaalina ubiixa la banneeyey walxaalna la banneeyey huwa shaygaas mubaaxa fil ciyaani sida la arkaa ciyaan fil ciyaani sida la arkaa yaqdaxu mid dhaawaca uu yahay fii muruu'ati linsaani qofka dadnimadiisa intaanu ku sheegay cadliga qofka la yidhaha cadliga wuxuu yahay waa qof kabaa'irta dhammaan ka fogaada kabaa'irta kulliyanba waa ka fogaada hadduu hal kabiira ku dhaco qofkaas waa faasiq waana ka baxay cadli kabaa'irta waa inuu ka fogaado dunuubta waaweyn kabaa'irta dabdigeeda aada iskugu khulafaan culummadu dawaabidda ugu fiican waxaa ka mid a in la yidhahda dembi kasta oo adduunka hadduu qofku sameeyo xad ka laasimo amase aakhiro cadaab loogu goodiyo ama lacnad ay la socoto ama qadab caro alle loogu sheego ama kufri lagu tilmaamo ama iimaanka laga anfiyo dembigaas waa kabiira dembigaasu waa kabiira amase kabiirada nabiga ku tilmaama min akbar اkabaa'ir uu yidhahdo tusaale dembi kastoo adduunka xad ka laasima ama aakhiro cadaaba ka laasima nasku uu leeyahay ama lacnad lala xidhiiriyo la lacnado qofka sameeyo ama caro alle aa ku dhacday in la yidhaahdo ama iimaanka laga anfiyo ama kufri ama shirki lagu magacaabo amase dembiga laftigiisaba kabiire nabigu ku tilmaamo min akbar اkabaa'ir sida uu dhihi jiray xadiisan gabal dembigaas waa kabiiru hal kabiir hadduu qofku ku dhaco marka faasiq weeye waana ka baxay cadli wayataqi waa inuu iska ilaaliyaa fi laqlabi sida badan asaqaa'ira saqaa'irtana sida badan waa inuu iska ilaaliya dii uu aad isku ilaaliyo mar saqiira ka dhacdo uga bixi maa cadligii oo waxay yidhi hadee haddii la yidhaha waa inuu saqaa'ir oo dhan iska ilaaliya qof macsuuma soo baxa qof macsuuma qof macsuumaan tilmaanay markaas ambiyadiina maahane dadkan kale macsuumiin maaha marka saqiirada hadday marmar ka dhacdo isla markii uu ka cararo taas waxay la yidhi waxba kama dhibaydo cadaaladiisii shay saddexaad wamaa shayna waa inuu ka fogaado ubiixa la baneeyey waxyaalaha mubaaxaadka qayb ka mida waa inuu ka fogaado saqaa'irta laakiin culummadu way kala qaadeenoo waxay yidhahdeen saqaa'irta laleeyaha marmaruu ku dhacaa waa inaysan kuwa khisada ahayn saqaa'ir aad u liidataa jirta maalan markuu wax gadaayo oo kale miisaanka wax yar uu fududayna waan og yahay inuu wax yar fududeeyey qofkaasoo kale aad qof khasiis oo u liita wayaa laleeyahy intaas waana dhaawici cadaaladiisa amase hal hal mar wixii la laqo uu xada xabad xabad yaroo mar wax la laqa wax la eg uu xada sakiiro waa ta laakiin lama aamini karo kaas diintiisa lama aamini karo hadduu ku dhacayo dunuubta saqaa'irta oo khasiisada liidata hadduu ku dhacayo waxaa kaloo saddexaad oo la raba inuu ka fogaado waxyaalaha mubaaxa waxyaalaha sharafta qof qofnimada ama dadnimada meel uga dhaca oon qofkan laa'iqa u ahayn tusaale wax wax badan ku miaaliyaan culummadu qofka suuqa wax ku cuna ee suuqlaydana aan ahayn qof kasta wuxuu dareemaya haddeen nin culummaa oo shiiq ahaa oo aad tiqiin oo suuqa dhexdiisa moos inta iska diigta iska cunaayo jidka socda hadaad aragto waad aad ula yaabaysaa waxaad leedahay waxa sharaf darana sharaf darana hadda dembina kuma jira ogow xadiis lagama qaadan karo marka qofkaa qofka dadnimadiisa ilaasho waayo xadiis inuu ilaalayo lama aamini karo ma la aamini karo ma la aamini karo ma la aamini karo ama waxay yidhahdeen waxaa lamid ah qofkii suuqa dhexdiisu inta mara yaro halkaas dhexdaa ka xirto oo xudunta korkeeda jilbahana ka hoos mariyo hal go ul iska qaato suuqa isagoo socda haddaad aragto ninkii shiiqaayoo la yiqiin dadku isla markii waxa weeyaan waxa leeha war wuxuu ah ma waashay sidiisa kaluusan wax akhlaaq leba u ahayn hadda dembina kuma jiro cawradii waa u qarsoonta ogow laakiin haddana qof aaminaya qofkaas nin culumaaho la yaqiin laakiin fiiri qof iska xamaaliya suuqa ka xamaalanaya inta go' xirtay loorkiisa siita qofna la yaabima qofka arkaa dhihimaa war waxaa ku dhacay dhihima dhihima ka qof walbaaba waxbaa lagu yaqaan waxbaa lagu yaqaana marka waxyaalahaas mubaaxa ah laakiin qofka dadnimadiisa hoos u ridaya qofka lagu arko xadiis laga qaadanayo ma laga qaadanayo wamaa shayna waa inuu ka fogaado ubiixa la baneeyey walxaalna la baneeyey huwa shaygaasu yaqdaxu middaa waxa uu yahay fil ciyaani sida la arkaa fii muruu'ati اlinsaani muru'a min almar'iya laga keeno waa qof waa dadnimada min almar'iya laga keeno waa dadnimada qofka dadnimadiisa wax dhaawaca sharaftii qofka dhaawaca laakiin aan wixii si kale u ahayn xaaraan waduu unuufati wacadun walcidda waduu qaraabatin khilaafu shuhada waduu unuufatin dhadignimada qofka u saaxiibkaa iyo wacabdun addoon iyo walcidaa cadow iyo waduu qaraabatin qaraabo mid u saaxiib ah khilaafu shuhadaa shuhadadii khilaafkeeda weeyaan halkaana wuxuu noogu sheegayaa waxyaalo ay ku kala duwan yihiin markhaatiga iyo riwaayada markhaatiga riwaayadu waxna waa wadaagaan waxna ku kala duwan yihiin hadda saddexdan shaynu soo sheegnay waa ka dhexeeya qofka markhaatiga furaya saddexdan waa in loo fiiriyo kabaa'irta ka fogaado saqaa'irta khasiisada ka fogaado saqaa'irtana sida badan iska ilaaliyo waxyaalaha mubaaxa dadnimada iyo sharafta dhaawacan uu ka fogaado waa taas waa ka sinan yihiin qofka raawiga iyo qofka shaahidka tanay ku kala duwan yihin dumarka oo kale markhaatiga waxay soo galaan oo kali ah maal wixii ku saabsan iyo wixii aan raggu daalaca karin labadaasay soo galaan waxyaalaha kale mara kama galaan dumarka tusaale xuduudoo dhan markhaati kama galaan xuduudoo dhan qisaasta markhaati kama galaan waxyaalaha kaleo dalaaqa oo kale iyo waxa weeye rajciyada iyo markhaati nikaaxa iyo markhaati kama galaan wixii maal ku saabsan iyo waxaan rag daalaca karin labadaasi markhaatiga ka galaan taas waxaa ka duwan riwaayadda riwaayadda rag iyo dumar waa isku mid hadday gabar xadiidka soo warido iyo haddii nin wariyo isku mid wey wax farqiba ma dhexey labo waa cabdu addoonka sida jamaahiirtu qabaan markhaati maba galo xor iyo iyo waa la kala qaada cabdi marka mar shahaado la joogo riwaayo waa isku mid inuu addoon soo wariyo xadiidka iyo inuu soo wariyo qof xora waa isku mid waalciddaa cadowga qofku cadowga ku aha kuma markhaati furi karo day caddeeyo inuu cadow qofkan ku markhaati furay uu yahay markhaatigaas waa la ridina waa la ridina laakiin haddii qofkan qof cadow ku ah uu xadiis sheego xadiidkaasoo keenaya qofkan in wax lagu xukmiyo waa la aqbalaa hadduu yidha war waa cadowgay qofka xadiiska sheegay waxaa la leeyahay xadiid wey waxa uu sheegay cadaawaddu waa iniin gooni laakiin xadiid waa diinkii nabi moxamed sala allahu alay slm marka waa lagu xukmina hadhow la dhihima cadowgiisaa wariyey tan afraad waduu qaraaba qaraabadu markhaatiga qaar iskuma galaan sida asal iyo faraca oo kale aabbuhu carruurtuu dhalay uma markhaati furi karo hooyo carruurtay dhasho uma markhaati furi karo weladkuna waalidkiis uma markhaati furi karo walaalahana culummo badan way diideen iyagana laakiin laysuma waafaqsano saas oo kale maaha marka sidaas waxaa ka duwan riwaayada adiga haddii waalidka xadiis sheego xadiiskaasoo keenay in adiga wax lagu xukmiyo waa la diidaa waa la aqbala ama weladkaagiya xadiidkii keena xadiidkaas oo keenaya in adiga wax lagu xukmiyo waa la aqbala qaraabanimadaasuma taabato xadiidka iyo riwaayadda waduu unuuhatin dhedignimada qofka u saaxiibka iyo wacabdun addoon iyo walcidaa cadow waduu qaraabatin qaraabada midka u saaxiibkaa khilaafu shuhadaa intaasoo dhaman markhaatigiyay khilaafsan yihiin walaa sakiirata sakiira ma ahanin macal israari daa'imid la jirhkeeda israarkaasoo almubdili hiqati kalsoonida burina bilakhbaari akhbaarta lagu kalsoonaado walaa sakiirata wax sakiira ma ahanin macal israari daa'imidda la jirhkeeda israarkaasoo almubdili burinaa almubdili hiqati oo la isku idaafeeyo almubdili burinaa ahiqata sidaasna nusqooyinka gabal u dabdiyaa jira labada macno waa soco kara walaa sakiirata sakiira ma ahanin macal israari daa'imidla jirhkeeda israarkaasoo almubdili hiqati kalsoonida burinaa bilakhbaari lagu kalsoonaado axaadiista halkan wuxuu noogu sheegaa mas'aladii horey aan uga soo hadalnoo ahayd sakiirada waa inuu ka fogaadaa qofku sida haalibkaa midda khasiisadaana weliba waa inuu ka fogaadaa marmar laakiin hadduu ku dhaco sakiirada aan khasiisada ahayn cadligiisa ma burinaydo wuxuu rabaa masale ku taclow inoo sheego masaladaas waxay tahay sakiirada hadduu qofku israaro kabiiray u dhiganta cadaaladana qofka ka burina ee wixii laga hadlaya waxay ahayd marmar sida haalibka waa inuu ka fogaado waati la yidhi hadduu israaro israaro mar haddii israar laga helo waxay la mid tahay kabiire asagoo ku dhaco weliba waxaa muhiim ah israarka maxaa loola jeedaa israarka waxaa loola jeedaa laba qaybood sida baxrulmuxiidka uu ku sheego zarkashi mujalladka afraad laba boqol toddobaatan iyo toddoba ilaa laba boqol toddobaatan iyo sideed mujalladka afraad laba boqol toddobaatan iyo toddoba ilaa laba boqol toddobaatan iyo sideed wuxuu u qaybiyaa israarka xukmi iyo ficli labadaas u qaybiya israar xukmi ah sharaxa shinqiidigana macnahaas laba u qaybin kuma magacaabin laakiin labada macnaba waa ku yaali midka xukmiga macnihiisa waa midka luqada uu ku tilmaamay oo yidhi wa macnaahu luqatan alcaziimatu watasmiim israar oo xukmiya waxaa la yidhaahdaa qofkaanu inuu go-aansado inuu dembigan wado dembigii waa sameeyey beri inuu sameeyu diyaaru yahay saadama inuu sameeyu diyaaru yahay mar walba inuu sameeyu diyaaru yahay waa go-aansado yuusanba samaynay qofkaas waa musir mar hadduu go-aansado inuu dembigan wado sakiirada ha ahaadee waa daa'imay kabiiruna u dhikan maaha laleeya cadli waa ka dhammaaday midna waa ficli ficlina waa midka uu ka hormariyo uu yidhi carafahu bacdun biannahu almuwaadabatu walmudaawama israarka waxaa la idhahdaa qofka inuu daa'imo dembigan dembiga inuu daa'imo ficlan u samayna marka israarku waa waa xukmi iyo ficl xukmigu waa inuu go-aansado inuu arrinkan wado ficliguna waa ficil ahaanba inuu u sameeyo tan kale waxaa isku mid ay yidhahdeen culummadu hal sakiiro inuu ku celcelinaayo iyo tan sakiiradan maruu samayna tan maruu samayna taas mar kaleu samayna waa isku mid kabiiray noqonaya daa'imiddaas u daa'imo sidaas waa sida jumhuurtu ay mareen qaar diiday way jiraan ahlucilmiga sarkashigoo kale wuxuu sheegaa wadaad diiday inuu jiro oo yidhi israa israaridda la israaro sakiira kabiire ka dhigme ee sakiiradeedii iska ahaane warkaasna waa war suufiye yidhi dadka qoogaa zuhaada ah oo aad waracnimada ugu dadaala suufiyo culummada gobol waa ku magacaabi jireen marka dad oo iska zuhdi aada ugu dadaalaya warkaas sheegaye sakiire la daa'imay kabiire noqon maydo wadaad yidhi waa uu sheegay baarulmuxiidka wuxuu leeyahay sarkashi ana alisraara cala asakaa'iri xukmu xukmu murtakibi lkabiira markuu isagu yidhaahdo isagaa sheega hadalkaas hadalkii jumhuurta markuu yidhaahdo ana alsraara cala sakaa'iri xukmu xukmu murtakibi اlkabiira alwaaxida cala اlmashhuuri qowlka caanka wa qaala abu aalib alqudaaci uu leey wa qaala abu aalib alqudaaci shiiqa la yidhaahdo fii kitaabi taxriiri اlmaqaal fii muwaasanati اlacmaal kitaabka la yidhahdo wuxuu ku yidhi ina alsraara xukmu xukmu maa asara bi calayh daa'imi dembi la daa'imaa dembigii la daa'imay xukunkiisa unbay qaadanay kii la daa'imay falsraaru cala sakiirati sakiiratun waqad jaraa alsinatu suufiyati uu leey halkaasle war carabyada suufiyada warkaasu ku dareersada u ley in la yidhaahdo haddaad sakiirada daa'imto kabiiru kaa noqona wax carabiyada suufiyada ku daraarsan u leeyahy wadaadkaasuu ka sheegay marka marka sakiiro la daa'imay cabdullahi ibni cabaas xataa culamada u nisbeeyeen qowlkaas sakiiro la daa'imay kabiiray noqoydaa jamaahiirtu sidaasay qabaan walaa sakiirata sakiira ma ahani macal israari daa'imi la jirkeeda israarkaasoo almubdili burinaya ahiqata amase almubdili hiqati kalsoonida burina bil akhbaari lagu kalsoonaado fadac ka tag liman liriwaayati man qof riwaayadiisa ka tag fadac ka tag liman laamtu waa litaqwiyati loo siyaadi waa zaaidu laamtu waa zaaida litaqwiyati tacdii tacadiga in la xoojiyo ee mantu waa mafcuul bihigi da fadac ka tag liman liriwaayati man qof riwaayadiisa juhila laga jaahil noqday muطlaqan kala qaadlaan xaalu yahayna laga jaahil noqday iyo waman wa riwaayati man qof riwaayadiis yujalu laga jaahilyahay fii caynihi daatadiisa ow amase fii maa xaal laga jaahil yahay badana qarsoonaaday fadac ka tag liman liriwaayati man qof riwaayadiisa juhila laga jaahil noqday muطlaqan kala qaadlaan xaalu yahayna laga jaahil noqday waman wa riwaayati man qof riwaayadiisna ka tag yujalu laga jaahiliyay fii cayni daatadiisa ow amase fii maa xaal laga jaahilyahay badana qarsoonaaday qofka xadiidkiisa la aqbala maadaama cadaalad loo shardiyey waxaa halkaas imaanaya qofkaan la oqoonin oo laga jaahil yahay riwaayadiisa inaan la aqbalayn saddexayna noqonaya mid waa mubham hadduu yidhaahdo xadaanii rajulun aw imra'atun uu yidhi ow shaykhun uu yidhi kaas waa mubham mana la aqbalayo daahiran wa baadinanba lama yaqaanba cayntiisa iyo baatinkiisa midna lama yaqaan kaas marka waa inaan la aqbalayn mubhamaana la yidhaha kaas fadac ka tag liman liriwaayati man qof riwaayadiis juhila laga jaahil yahay muطlaqan kala qadlaan xaalu yahay waman wa riwaayati man qof riwaayadiisna ka tag yujalu laga jaahil yahay fii caynihi majhuululcayn majhuululcayn waxa weeyaan hal raawiya wax ka wariyey hal raawigaas raawigaas ama iqa ha ahaado ama daciif ha ahaado waa isku mid hal raawiya wax ka wariyey waa sheegaa magaciisa isagu wuxuu leeya xadaanii fulan ibnu fulan ibnu fulan alfulaniy keligiisa wax ka wariy majhuululcayn ay yidhahdeen culammadu mana la aqbalayo riwaayadiisa sida jamaahiirtu ay qabaan ma la aqbalayo mar haddii uusan saxaabi ahayn hadduu saxaabinimo u sugo oo saxaabi uu yahay waa la iska aqbala isaga jahlu saxaabiyin laa yadur ale dhammaan waa cuduul laakiin hadduusan saxaabi ahayn ma la aqbalayo ma la aqbalayo laakiin saxaabi hal qof hadduu wax ka wariyo uu yidhahdo hebel hebeloo saxaabi yahay nabiga ka wariyey nabad wey waa la aqbalaa saciid musayib aabihiisaabaa ka mid ah wiilkiisa saciida qof aana an wax kama warin bukhaari muslim aan xadiiska soo saaray bukhaari muslim aan soo saaray marka hal raawiya wax ka wariya waxba ka dhimay saxaabi waxba ka dhimay ee waa markuusan saxaabi ahayn majhuululcaynka marka la radinayo ow fii maa xaala laga jahliyay badana qarsona daahirkiisa waa la yaqaano laba raawiya wax ka wariyeen laakiin wax tawfiiqa looma hayoo kale laba raawiya wax ka wariyeen waa la yaqaan marka majhuululxaal wey majhuulcayn waa ka soo gudi laakiin waxaan lahayn tawfiiq markaan leenahay hal raawi hadduu wax ka wariyo waa majhuululcayn hadduusan saxaabi ahayn waa markaan tawfiiq loo hayn ee haddii hal raawi wax ka wariyo tawfiiqna loo helo khalaas wey waa ka bax waa iqa marka aan leenahay hal raawi markuu wax ka wariyo majhuululcaynaa la yidhaah waa maraan tawfiiq loo hayn ee haddii waxa weya imaam aimada ka mida uu jarxiyo ama uu tawfiiqiyo baabkiis waa caddaada laakiin hal raawiya wax ka wariyey jarx iyo tacdiilna lama hayo majhuulcaynku kaasu aha saxaabina maaha xagga iska dhig majhuulxaalkana waxa weyaan labaa wax ka wariyeen jarxina lama hayo tacdiil kale lama hayo majhuululxaala la yidhaha markaas majhuulcayn waa ka soo gudbay laakiin xaaladiisa waa laga jaahil weli saasaa la leeyahy hadii laba wax ka wariyaan oo aan loo haynin jarx iyo tacdiil kale hadii loo helo waxa weya dariiqii dariiqiisa la marsiinaa wa muhbitu lcadaalati cadaaladda midka sugaa ikhtibaarun jarribid weeye kadaaka sidaasoo kale waxaa aday tacdiilun cadaalad ku xugmin iyo walintishaaru faafid wa muhbitu lcadaalati cadaaladda midka sugaa ikhtibaarun jarribid weeye kadaaka sidaasoo kale waxaa aday tacdiilun cadaalad ku xugmin iyo walintishaaru faafid halkaa wuxuu noogu sheegayaa raawiga cadaaladda maxaa u suga saddex shay u beydkan ku sheegay wa muhbitu lcadaalati ikhtibaarun midda koobaad waa jarribid qofkan in la tijaabiyo oo macnaha la ikhtibaaro mucaamalaadkiisa iyo mukhaaladada dadka uu dheeho qofkan darisaad tihiin qofkan safaraad wada gasheen qofkan dhaqaale adduuna idin dhex maray qofkaas aadaad u taqaana waa waxyaalaha doofka lagu barto ugu badana le qof lagu barto ugu badan ay sheegeen culummada cumar ibnu khadaab oo nin yidhi wax ku yaqaana orodkeen malaha nin markhaatiyu midhaa fulay markaasuu nin keeno markaasuu yidhi anaa aqaano markaasuu yidhi ma la safarta qofka marka lala safro akhlaaqdiisa markaasu soo baxda dabeecadihiisao dhan ku qarso markaasu soo baxda ninaan la safro hadda ko weliba aan ku dhegaysan waa niyo iga hari maydo waa inaad ila safarta ha iga hari waxaan isle kanoo kale lama arag waxaan isiri markaan safarkii galnay alla waxaa kugu soo dara ilaahayow kana mar hadduu kaa hari la qof lama barta aadan la safrin odan marka u yidhi ma la safar jid ma la marta makaarimul akhlaaqa iyo masaawidu markaasay soo baxaan marka la dhibtoodo xajka haddaad dad u raacdo markaasaad baranay xajkaas cibaadada oo rugni min arkaan islaama qofkaad u raacdo qofkaas waa ataqa marka carafo laga soo lugeeyo oo waxa weeyaan maalinka dambe jamratul caqaba la tuurto oo la yidhahdo dawaafaa la aadaa qofkaas wuxuu ahaa banaanku soo baxa banaanka u soo baxa qofkaasu dadkaaga darmi ma dabeicadiisa weligay lama safrinayo wuxuu yidhi deris ma la noqoto ood madkhalkiisa iyo makhrajkiisa si aad u garato yuu la saaxiib yahay qofkaan yuu waxa weeyaan ilaa qofba daduu la noolya adduun haye maya derisna lama noqonayo waa yahay dhaqaala mayna dhex marayno dirham iyo diinaa qofku markaasu soo baxa waracnimadiisa iyo khaa'inimadiisa imisa wadaad waxa weeyaan saas cimaamadu u hognaa kanoo kale allah taqisana sida loo lahaa shirkada rogay iyo ummada dhan dala inta cimaamadiisa lagu qaldamo jeb siiye ma taqaan waa meesha qofku ku kala baxo meeshaan dirhamka iyo dinaarku mayuu yidhi ma taqaanid wuxu ma masaajidkaad aragta asagoo madaxa marna hoos udhiga marna kor udhigay or iska tagy ma taqaanid ma taqaanid xaqiiqadu markaasaa soomaalidu waxaa la yaab leh hadalkaas cumar nuucaas isagoo ah ay soomaali u cabiraan waxaa weeyaan qofkan waa aqaana markuu yidha waxay yidhahdeen jid ma la mar maya jadiin ma la wadaagta macnaha dhaqaala may dhex mareen maya jabad ma la seexat deris ma la noqotay maya ma taqaanid or iska so macnaha warkaas inta culamo ka maqleen inay tarjameen sida muuqaal ee u malayma inay iyagu iska keensadeen marka qofka meesha u ka soo baxa waa halkaas marka koo wuxuu yidhi waa muhbit اlcadaalati ikhtibaaru waa jarribid qofka la jarribay waa jarribid kan saddexaad wuxu uhi wa kadaaka tacdiilu cadaalad ku xukmin weeyo sidaas oo kale tacdiil waa koow waxa cadaaladdu qofka ku sugnaato inuu cadli ku xukmiyo imaam min a'imat اljarxi waاtacdiil imaam ehel u ah shuruuddiisaan wax ka sheegi doonaa imaamka ehelku ah inuu wax jarxiyee imaam ehel u ah inuu wax jarxiyo ama wax tacdiiliyo hadduu cadaalad ku xukmiyo hal imaam waa cadli haday laba yihiinna kaba sii weyn hal hal takriibka wuxuu ku leeyahay imaam nawowi raximah اllah tahbutu اlcadaalatu bitansiisi cadlayni calayha cadaalad waxay kusugta ku sugnaataa laba cadli midka asaga wax tacdiiline hadduu asagu faasiq yahay qiimo ma leh wax qiima male hadalkiisu fiiriya tahbutu اlcadaalatu bitansiisi cadlayni calayha laba cadaalad ah waa inay caddeeyaan oo yidhahdaan waa cadli waa inay yidhahdaan ow bilistifaadati amase waa inuu ku caanbaxo qofkaanu cadaalad waa inuu ku caanbaxo waa meesha haddana kitaabkeenu uu ka leeyahay iyo walintishaar fiiri intishaarku waa faafid waa midda labaad oo cadaaladda ku sugnaanaya intishaarku waa faafid waa istifaada ama tawaatur ama tawaatur ha gaaro ama istifaado ha noqdo taas weeye intishaarku labadaasu isku naskarayna isku xijina tadriibu raawiga fiiri marka takriibka uu ku leeyahay matniguu ku leeyahay sheikhu hadalka marka markaasuu uu tilmaama marka labo hadday cadaalad ku xugmido qofkaas labada wax cadliga ku xugmaya iyaguna cadaalad yihiin koow iyo istifaada qofkan waaba ku caanbaxay cadliga markaasuu tirinaa a'imada ku caanbaxday cadliga waa ku filan yahu leeyahy haddii mar uu ku caanbaxo qofkan waxa weeye bayna ahli اlcilmi hadduu ku caanbaxo wa shaaca hanaaءu calayhi ammaantada ammaanana ay faafto ammaana biha cadaaladda kafa hal imaamu tacdiilin raadima mar haddii qofka ammaantiisu faafto oo uu cilmi iyo cadaalad ay ku faafto markaasuu tiriyey ka maalik wasufyaanayn wاlawsaaciy wاshaaficiy waaxmed iyo waashbaahi aimada yaramka la a'imada cadaaladoodu istifaadada ku sugnaatay oon lalahayn yaa tacdiiliyey la dhihi ma sufyaanaynkaa ka mida waxaa ka mida awsaaci waxaa ka mida shaafici waxaa ka mida axmed waxaa ka mida maalik waaa kuwaasu daldal marka laba shay u halkaas ku sheegay laba qof oo iyagu cadaalad u saaxiib ah inay cadliga ku xukmiyaan iyo arrintu inay intishaarto oo istifaado ay labada halkan uu ku sheegay wey kadaaka tacdiilu cadaalad ku xukmin iyo walintishaaru faafid oo ammaantiisu ay ummadda ku dhex faaftay dib ayuu wuxuu ka keenaa marka nawowi hal cadli hadduu ku xukmiyo hal cadli hadduu ku xukmiyo waxa weeyaan waa sugnaanayda khilaaf bahab ku jire markuu ilaa sagaal sadar joogo kadib wuxuu leeyahay aلصaxiixu ana aljarxa wاtacdiila yahbutaani biwaaxidin u leey annagana waa noo soo wada beydka noo soo socda ku keena inay ku sugnaanayeen hal noo soo socda annagana markuu sagaal sadar camal sii wado uu leeyahay aلصaxiixu ana aljarxa wاtacdiila yahbutaani biwaaxidin tacdiilka iyo jarxiga mid kastaaba hal cadli ah uu ku sugnaana marka ikhtibaarku waa un dariiqii loo maraayay hadda waxa uu noo sheegay oo cadaaladdu ku sugnaato oo la yidhahdo raawigaas waa cadli waa labo waa in cadaaladda lagu xukmiyey oo uu ku xukmiyey hal cadli amase ka badan labo istifaada intishaartay ammaantiisu bayna ahlicilmi labadaas weeyaan labadaas weeyaan ahluxadiidkuna labadaas kaliyahay ogolyihi saddexda soo socota muxadisiintu ma ogola agarkooda macnaha jumhuurtoodu ma ogola labadaasaa qofka cadaaladdiisa ku sugnaata waxaa jira mid saddexaad oo xaafidu dahabi miisaanulictidaalka uu ku sheego sheekh naasiruddiin albanina tamaamul minnaha laba boqol iyo afar safxada ah uu ku sheego mid saddexaadaa jirta imaamu dahabi wuxuu leeyahay markuu u tarjamaynayo maalik ibnulkhayr azabadi ninka la yidhaahdo malik ibnu khayr azabadi markuu u tarjumayna waljumhuuru calaa ana man kaana min almashaayikhi qofkii culummada ka mid a ma ahan qof iska caadiya fiiriya qofkii awel culummada ka mid oo dadka diinta laga qaadaya ka mid a qad rawaa canhu jamaacatun ayna xadiidka ka wariyaan jamaaco jamaaca marka maxaa ugu yar aqalu jamci waa alaaa sida jumhuurta ay qabaan ilaa anagii soo ogaanay laba hadday wax ka wariyaan waaba majhuululxaale ka gudbi marka labadii saddexa ugu yaraan wax ka wariday awalna mashaayikhduu ka mid aha waa la yiqiin walam ya'ti bimaa yunkaru calayhi mana la imaan wax lagu inkiro ana xadiiahu saxiixun uley ana xadiiahu saxiix sidaasuu leey marka tarjamada waxaad ka fiirdaa markuu u tarjamaynaya ninka le malik ibnu khayr azabadi marka taas mid saddexaad ee ahlucilmiga waa ka dhigeen waxay dhaha iyadana waa ku sugnaadaa cadligu waa in ugu yaraan jamaaca saddexu wax ka wari al mashaaikhna waa inuu ka mid yahy culummada ee uu saddexda keliyu waxay taqaana maaha mashaayikhda waa inuu ka mid yahy sidaas darteeda xaafid ibnu xajar lisaanka hadalka wuu tacqiibiyey xaafidu dahabi haddana markii dambe mashaayikhdaa maar hadduu ka mid yaho uu ka mid yahay waa suga inay arrintu sida noqonay marka mashaayikda arrintaas ku gaartay marka haddii sidaas aan idhaahno saddex arrimood ay cadaaladda ku sugnaanayda cinda almuxadisiin jumhuurtooda midda koobaadoo ah cadaalad ku xukmin oo qof cadli uu ku xukmiyey iyo tan labaadoo intishaarka ah iyo tan saddexaadoo ah min almashaayik isagoo ka mid a in jamaaca wax ka warido wax lagu inkirana uusan la imaan saddexdaas wa fii qadalqaadi qaadiga xukunkiisa wa akhdi raawi raawiga qaadashadiisa wa camali lcaalimi caalimka camalfalidiisa ayda noqoshay haawin waa mid ku sugnaana tacdiilkii wa fii qadalqaadi qaadiga xukunkiisa wa akhdi raawi raawiga qaadashadiisa wa camali lcaalimi caalimka camalfalidiisa ayda noqoshay haawin waa sugnaana saddex kale oo usuuliyiintu ay qabaan ayuu halkan ku sheegay kan koowaad waxa weya qaadi a qofkan inta markhaatigiisa dhegaysto xugun ku rid marka qaadigaas waa ictimaaday qofkaas waxay tusaydaa inuu agtiisa ka yahay iqo sababtoo ah ma bannaana in xugunka lagu rido markhaati aan la taskiyeyn waa inuu yaqaano qaadigu ama laba qof taskiyeeyo sidaas darteeda qaadi haddii uu ku xugmiyo qofkan markhaatigiisa waa tacdiilin oo oo waxa weeyaan iltizaami ah waa dalaalatu iltizaam waa tan kalena waxa weyaan raawi la yaqaan oo qof fiqa maahan cid kale aan wax ka warin aan xadiis ka wariyo cid kalena wax kama wariyo ayadana waxay idhahdeen waa tacdiil oo iltizaami ah tan saddexaadna caalim aan xadiis daciifa kuba camal falin oo lagu yaqaan aa xadiidkiisa ku camal falay waa tacdiil oo dimni ah oo ama iltizaami saddexdaasba waxa weeyaan tacdiila ka dhalanaya oo iltizaami ayaysanba tasriixine laakiin saddexdood isku shardiyay leeyihi waa isku shardi shardi qaadiga waxaa shardi ah qaadi la og yahay markhaati aan la taskiyeyn inuusan wax ku xukmin waa inuu yahay ee qaadi iska mutasaahila hadduu yahay markhaatigiis hadduu wax ku xukmiyo tacdiil noqon me raawiga la leeyahay hadduu wax ka wariyo tacdiilay noqonaya raawi la og yaho isagu tasriixiyey oo caddeeyey ama aadab mutaridaa lagu ogaaday inuusan wax ka warin cid aan sax ahayn fiqo ahayn waa inuu yahay raawiga caalimka la leeyahay waa ku camal falaynaa waa inuu yahay caalim la og yahay inuusan ku camal falin xadiis daciif saddexdaas isku shardi wey marka shardigaasay wada leeyihin shardigaas ay wada leeyihin waana saddexdoodiiba wa shardu kullin saddexdaas mid mid kastoo ka mida shardigiisa an yuraa waa in lagu ogaado multasiman mid laasiman raddan riddin liman qof uu ridiyo laysa huwa mankaasu qulima mid lagu ogaaday aan ahayn bicadli wa shardu kullin mid kasta shardigiisa oo min ahalaaati ka mid a mid kasta shardigiisa an yuraa waa in lagu ogaado multasiman mid laasiman raddan riddin liman qof uu ridiyo laysa huwa mankaas culima mid lagu ogaaday aan ahayn bicadl waxaa shardi ah saddexdoodaba in lagu yaqaan inaysan aqbalin ilaa qof oo cadliya maahan qaadiga waa in lagu yaqaano inuusan wax ku xugmin markhaati aan cadli ahayn waa in lagu yaqaan oo ku dhawaaqo yidha anuu saasaan yeelaa ama sicaada mudaridaa lagu ogaaday raawiguna waa inuusan wax ka warin ilaa qof cadliya maahane caalimkuna waa inuusan ku camal falin ilaa riwaayo oo raawiga wariyey uu iqo yahay maan oo saxiixah oo haabit ah sidaas wey sidaas wey laakiin muxadiiintu jumhuurtoodu ma qabaan qowlkaas jumhuurtooda qaar qabaa waa jira laakiin jumhuurtoodu ma qabaan waxay leeyihiin waxaa dhici karta caalimkan markuu ku camal falaa ixtiyaad inuu ugu camal falay ee uusan maanta agtiisa saxiix ka ahayn waxaa dhici karta inuu caadadiisii khilaafay raawigana waa sidoo kale qaadiga waa sidoo kale marka waxay leeyihin lama ictimaadi kara arrintaas lama ictimaadi karaa waaljarxa waqadim hormari aljarxa jarxiga biitifaaqin iswaafaqsanaan abadan weliga in kaana hadduu yahay man dadka jaraxa jarxeeyey aclaa kuwa sarreeya cadadan xagga tirada wagayruhu wagayruhu qismigaas kayrkiis kahwa asaguu la mid yahay bikayri maynin been la'aan wa qiila waxaa layidhi huwa kayrku bitarjiixi buu ku sugnaaday filqismayni labada qaybood waaljarxa waqadim hormari aljarxa jarxiga hormari biitifaaqin iswaafaqsanaanku hormari abadan weliga in kaana hadduu ahaado man dadka jaraxa wax jareexeeyey aclaa kuwa sarreeya cadadan xagga tirada wa kayruhu qismigaas kayrkiis kahwa isagu la mid yahay bikayri maynin been la'aan wa qiila waxaa laidhi huwa kayrku bitarjiixu ku sugnaana fi lqismayni raawiga ruwaadda jarxinayda ama tacdiilka ku xukminaya oo qowlkoodu muctabar yahay shuruuday leeyihi shuruuddaas waxaa ka mid a sidii aan takriibka ka soo akrinay kow qofka wax jarxina ama wax tacdilinah ee qowlkiisa uu tirsiga galo waa qof cadliya inuu yahay isagu ee qof isaga laftirkiisu aan cadli ahayn sharxi shaqo kuma leh waa in lagu yaqaan cadli oo cadowgiis ay dadka iskugu neceb yihiin iyo kay dadka iskugu jecel yihiin uusan markuu jarxi iyo tacdiil samayna u kala fiiray ee uu yahay jarxigiisa iyo tacdiilkiisu nusxan lilaah walirasuulihi walikitaabihi wa sunati nabiyi waa inay saas tahay jarxigiisu shardi labaadna waxaa caarif biasbaabi aljarxi watacdiil qof ad u yaqaan waa inuu yahay asbaabta jarxiga iyo tacdiilka ee hadduusanba oqoon wax wax lagu jarxiyo iyo wax wax lagu tacdiiliyo waa qof jahli ku hadlay hadalkiisu wax ictibaar iyo tixgelin mala waa inuu yahay yaqin qof aan kaafil ahayn qof iska damanaho dhegweyn ah oo waxa weyan qofkan hadduu masaajidka isagoo faradka markuu tukaday sunna ku daraya arko dhahaya waxa weyan maasha allah isagoo kale lama arko kaasna ma galo jarxi iyo tacdiil wax kama galo waa inaan munaafasa ka dhexayn qofka uu jarxina munaafaso iyo xasad tartan waa inaan lagu oqoon haddii lagu yaqaano in munaafasa ka dhaxaydo midka wax jarxina min a'imat ljarxi xataa ha ahaadee ma la aqbalayo bukhaari waa la jarxiyey bukhaari weliba waa mubtadi aan diin laga qaadan karin ale imaam bukhaari imaamka dhehayna waa imaam kalo oo waxa weeyaan min ahli xadiid ka mid maxamed ibnu yaxya adduhri wa soo ma jeedid ilaa laga saaray bukhaari magaaladii o dhan haraf wax ka dhegaysta la waayey oo la yidhi niyo magaaladan qofna diin kaa dhegaysa ma iska ta hal qof kaa dhegaysa ma so maxamed ibnu yaxya kuguma kicin ha kuu dhamo marka taasoo kale la ogaada laga dhegaysan maayo laga dhegaysan maayo ilaahay markhaatiyuu ka yahay xasad cilmigaas ugu xasdaaya huy hadda waxa kaleetoon ka hayo lama ah waana iska t waa ka lugey marka taasoo kale la qaadan ma shuruuddaasna a'immadu aaday u nasgareeyaan inay lagama maarmaan tahay shuruuddaas haddii kale jarxi lama yidhahdo qof qof wax ka sheega haddaad aragto waxaa la yidhahdaa hiiba xan a la yidhahdaa waa geed iska faasiqoo xanloow waxa la yidhahda mar hadduusan shuruuddaan lahayn ee baabuljarxi wa tacdiil mama aha warkiisu isaga ma aha tusaale waxaan usoo qaadayna bal xaafidu dahabi dhowr kelimo uu leeyahay a'imadoo dhanaa ka hadla masaladaani xaafidu dahabi wuxuu yidhi muuqidada oo kale wuxuu yidhi walkalaamu fi ruwaati yaxtaaju ilaa waracin taamin marka ruwaad laga hadlaa wuxuu u baahan yahay ka hadlidaasu dhowrsanaan aad u dhammaystiran oo qofkaanu uusan qofka cadowgiisaa xataa hal kelimad ku dari karin oo kusan ku siyaadi karin wa baraa'atin min alhawaa walmayl waxaa kaleetoo shardi u ah inuu qofkaasu beri ka yahay naftiisu waxa iska rabta hadday naftiisa ku jirto hebel waxa weeyaan isqaadi ama hebel horta ceebtiisa dadka tus eber wey taas waxba laga dhegaysan waa inuu beri ka yahay hawadaas iyo mayl ha ra'yu u leexana kana ra'yu kutumaa ra'yigaas wey wuxuu ku jarxina markaasuu leeyahay eber waa wa khibratin kaamilatin bilxadiid waa inuu oqoon dhammaystira u leeyahay xadiidka iyo wax wax lagu jarxiyay asbaabta wa cilalihi wa rijaalihi waa inuu u dhammaystiray muuqidadu ku leeyahay siddeetan iyo laba safxada miisaanulctidaalka wuxuu yidhaahdaa waalkalaamu fi rijaali laa yajuus ragga in laga hadlaa ma bannaana ilaa litaami lmacrifati taami lwarac qof oqoontiisu ay dhammaystiran tahay dhowrsanaanta uu iska ilaalaa been iyo iftiraa iyo qof inuu ku xadgudbana ay dhamaystiran tahay maxaa waa god naareedu qarka ka taagan yahay qofka dafka waxa sheega bal sidaasay u cabiri jireen culummadu waxay dhihi jireen acraadu lmuslimiina xufratun min xufari naar sharafta muslimiintu waa god godadka naarta ka mid a waqafa calaa shafiirihaa daa'ifataani laba kooxoodaa qarka ka istaageen almuxadithuuna waalxukaam labadaasa qarka ka istaageen halkaas ikhtiraaxa waxa weya ibnu daqiiq ulciid uu ku yaallaa safxada saddex boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo laba waa god naara marka godkaas qof isku tuurayo isku majirayo makada fiirsayn diin laga qaadan maa ee qof ad isku ilaalina waa inuu hadalka oo xaafidu dahabi walkalaamu fi rijaali laa yajuusu ilaa litaami lmacrifa taami lwaracna wuxuu ku yaalla miisaanulctidaalka juska saddexaad afartan iyo lix afartan iyo lix aad ugu celeliya hadalkiisuna ugu badan yahay ibnu naasir udiin dimashqi xaafid ibnu naasir udiin dimashqi kitaabkiisa qiimaha badan oo uu ku ku difaaco shaykhulislaam aradd ulwaafir safxada afar iyo tobnaad markuu ka hadlaa rijaal in laga hadlo oo wax la jarxiyo ama la tacdiiliyo hadal dheer uu leeyahy waxaa ka mid ah hadalkiisa walkalaamu fi rijaali wa naqdihim yastadci umuura rag marka laga hadlaa rijaal rijaal rag kaliya maaha ruwaada loola jeeda rag iyo dumar waaye marka ruwaad laga hadlaa oo in la jarxiyo ama la naqdiyo la doonaa arrinta arrimo badanay u baahan tahay tacdiilkooda iyo raddigooda markaasuu yidhi minhaa an yakuuna almutakalimu caarifan bimaraatibi rijaal kow waa inuu aqoon u leeyahay maraatibta rijaasha wa axwaalihim xaaladooda waa in la yaqaano fi linxiraafi walictidaali intaba waa inuu yaqaano maraatibtooda waa inuu aqwaasha afcaasha wa an yakuuna min ahli lwaraci wataqwa qofka ka hadlaa rijaal waa inuu yahay qof dhowrsanaan iyo is-ilaalin oo uu carabkiisa ilaaliyo lagu yaqaan iyo taqwa oo uu isleeyahay kelimad haddaad ku xadgudubto laba waxaa ka imaanaya xadiid nabi oo uu soo xambaaray in la tuuro afiin musiibada ka imaanaya diinkii alle in laga qaado waayo maahan qof inaad wax yeelayd qof diin sheegaya markaad wax ka sheegaydo kow waxaad hor taaganta waa diintuu sheegayo soo ma marka intaas mas-uuliyadda la eg qaadideydu qofku inuu dareemayo ee keliya haddaysan waxaasba qalbigiisa ku jirina un hebel saaxada kasta ay noqoto iska moriyaan diineed oo waxa wey oo un qiibo iska watee isagu baabkaanba ehelkiisii kaba mid maahanba markaas ka mid maahanba markaas markaasuu yihi mujaaniban lilcasabiyati walhawaa khaaliyan min atasaahuli waa inuu ka fog yahay oo qof ka fog uu yahay casabiyad koox ilaashi iyo koox difaaci ilaa dadka gobol waxaa lagu yaqaana hadduu qofku xoogaa ay isku waafaqaan imaamu thaqalayn uu leeyahy cirku geyna imaamu thaqalaynkaas hadday berri waxyar isku qabtaan wuxuu leeyahay waa shaydaan uu leeyahy ha meel ka yar geyma halana imaam haqalayn marka taas waa inuu ka maran yahu le taas oo casabiyadda iyo hawada waa inuu ka maran yahay tasaahul imaam thaqalayn la iska leeyahy qof aan saas ahayn iska fududaysi moogta caariyan can garadi nafsi bitaxaamuli fiiriya meeshaas wuxuu yidhi waa inuu ka qaawan yaho naftiisu ka maran tahay hebel weerar wax la yidhaha hebel weerar waa inay ka marnaato haddii hebel weerar ay tahay tacdiil lama yidhahdo taas maca alcadaalati fii nafsi waa in naftiisa cadaaladu ka buuxsantay wlitqaan arrinta way aad u sugan waxna ku daran waxna ka jarin wlmacrifati bilasbaab allatii yujaraxu bimiliha alinsaan waa inu aad u yaqaan asbaabta qofka iyadoo kale lagu jareexay karo wailaa lam yuqbal qowlu sifaadaas hadduusan lahayn qowlkiisa lagama aqbalaa fii man takalama qofka uu wax ka sheegay qowlkiisa loo qabama asaga wuxuu yahay marka culummadii jarxiga ka hadlaydaya maya wa kaana miman iqtaaba wafaaha bimuxarami isagu dadka dadka xanta oo xaaraanta ku hadlu ka mid mar hadduu sifaadaas uusan lahayn la dhihi maayo isagu dadkii jarxigu sameeyo baabuljarxigu ka hadlaayey waxaa laga rabaa la dhihi maayo ee waxaa la leeyahy asagu dadka xaaraan ku hadlayaalkaa oo waxa weyn dadka xantuu ka mid yahay alale ee la dhihi maayo culummada jarxiga iyo tacdiilka ka hadalkuu ka mid yahay marka horta shuruuddaasuu leeyahy qofka wax jarxina ama wax tacdiilina intaas kadib haddii imaam min a'imati alxadiid uu ka mid uu jarxiyo qof ruwaadda ka mida jarxigana uusan fasirin ama uu tacdiiliyo tacdiilkana uusan fasirin wax mucaaradana aan la arag khilaaf badanaa ku jira laakiin qowlka raajixa waa in la aqbala maxaa yaele wax mucaarada lama haya asaguna ehelu u yahay shuruuddiia u dhamaystiran inuu wax jarxi karo inuu wax jarxi karo waxna tacdiili karo shuruuddiisu waa dhamaystiranta marka haddaan wax mucaarada oo cid kaleeto asaga khilaaftay oo ka hadashay raawigan aysan jirin khalaas waa la aqbala waa koo hadday iskhilaafaan ugu dhib badan marka hadday iskhilaafaan hadday iskhilaafaan midna waa xuu yidhi waa iqa midna waa jarxi midna waa jarxi jarxiga wuxuu u kala qaada markaa saddex xaal u kala qaado xaaladda koobaad culummada jarxidaa badan culumada tacdiilidaa yar waa midda uu yidhi waljarxa waqadim hormari aljarxa jarxiga biitifaaqin abadan weliga in kaana hadduu ahdo man dadka jaraxa jaraxeeyey aclaa kuwa sareeya cadada dadka jaraxeeya badan dad kalena waa tawfiiqiyeen laba shardi haddii la helo waxaa la hormarinaa qolada jaraxayda laba shardi haddii la helo u fiirso maahan cala alilaaq jarxigu waa inuu mufasari waa shardi waa inuu mufasari waa inuu yidhaahdaa waa sidaas cilada aan saas u ilayna saas wey waxaa saas loo leeyahay waxaa la yidhi waxaa dhici karta waxaa dhici karta wa uu jarxi u yaqaan qofkan dadaalka inta ka batay oon jarxi ahayn inuu ku jareexaynayo a'imada xadiidka waaweyna mid ka mida aanin jarxiyey markaas alxaad ku jarxido fasir markaasuu ra'aytuhu yarkudu calaa birdowni waxaan arkaynu faras yar oon qiimo weyn lahayn isagoo kab kab kab ka siinayo cayrinayo ha muxuu u cayrinayo du fiican xadiiska uu sugaayo fiiri waxaa la yidhaha waxaas wax laguma jarxiyo maxay ka dhiganta martaqa waxaa arkay sheekh hebel diin lagama qaadan karo asagoo gaariga xoog u wada meesha ku arkay waa inta ha gaari yaroon wax qiimaa lahaynoo gobolida raqiista ha hataa gaari weyn hadduu wada lahaa qiimale waxbay ahale gaari aan qiimo weyn lahayn wax akhyaaro kortaba ahayn isagoo cayraaya meeshan ku arka waa intaasoo kale ha wuxuu yidhi faras yar oo birdown birdownku waa mid yar oo faras aan qiimo weyn lahayn wa isagoo cayraaya arkay marka waxaa weeye laazim waa inuu fasiro waa inuu fasiro koo waa shardi shardiga labaad waa in mucadilku uusan ka jawaabin mucadilku waa inuusan ka jawaabin jarxigaas hadduu ka jawaabo jarxigaas loo qaadan ma maalan wuxuu yidhi ninkaas addoon uu lahaayuu gawracay addoon hebel hebel la dhihi jiray oo u lahaayuu dilay marka diin lagama qaadan karo maalin hebluuna diluu yidhi waa sheega maalin uu sheegay taariikhdu markay ahayd intaas maalin hebluu dilay mucadilkiiya wuxuu yidhi maalin heble kadib addoonkoo socdaanaaba arkay addoonkiiyo socda ama addoon yuu dhihin qof kaluu yidhi qof muslimuu diliyo qofka aad sheegayda hebel soomaan ha anaab arkaa soo socda eber way marka warka la qaadama jarxi ama wuxuu yidhi maalin heblo uu meel heblo waxaas ku sameeyey saacadee markaasuu yidhi saacaddaas markaasuu yidhi saacaddaas waddankaas ma joogin anuu ila joogi meel heblo khalaas tacdiilka la qaadana tacdiilka la qaadana marka marka laakiin labadaa shardi haddii la helo waa uu fasiray mujarixii waa fasiray jarxigii mucadilkiina kama jawaabin khalaas wey isagaa la hormariya biitifaaqin markaas wey waa markay hor waa markay badan yihiin kuwa jarixiyey labada shartina la helo wa hayruhu qismigaas qayrkiisa hayruhu labaa soo gelayda kuwa jarxiyey iyo kuwa tacdiliyey waa isla egyihin waxaa kaloo soo gelaya kuwa tacdiliyaaba badanba kuwa tacdiliyaaba badanba waxaa yar kuwa jarxiyey labadaasa isla soo gela waayruhu wa kayruhu qismigaas hore kayrkiis kahwa qismigaasay la mid yihin ayagana jarxiga la hormarina kuwa tacdiiliyaa badane ha toban imaama aad tacdiiliyeen saddex ama afaraa jarxiyeen labadii shardiyaa la fiirina labadii shardi haddii la helo saddexda jarxida afarta jarxida la qaadana maxaa yeelay waxay og yihiin ceeb aysan kuwas ogeyn jarxigu waxa cilmi dheeraadu qofkaanu hayo oon kaas ogeyn cadaaladda ku xukmina hal hadduu ogyahay isaga sheegi lahay mogta ka jawaabi lahay marka saddexda xaalaba waxay arrintu ku dhammaatoy tahay qowlka muxaqaqaa mar walba jarxiga la hormarina laakiin qaacidada iska ah aljarxu muqadamun cala atacdiil saas ma shuruudu leey aljarxu lmufasar horta waa in la yidhaha koow jarxigu waa inuu mufasar yahay labo waa inaan mucadilku ka jawaabin labadaas waa in la helo marka shuruuddii horeo qofka wax jarxina la helo kadibna waa intaasoo dhan والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد